fatahaada webiga shabeelle iyo saameyn kuweelati tuulooyinka dhiyow degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe iyo naysaas oo kale tuulooyinka leh hooskooyayaan magaalada jowhare xarunta gobolkaasiyti gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada mahadaay salaad fulaal xaaji yase ku warbi saameynta biyo iyone goobo fatahaada isa saameeya
fatahaadida ka dhacay waxawaaye koow hurwaay kusoo bilaabatay biyihii hurwaay ka baxaya califool dheere bari ilaa caragaduudkaay ku dhifteen waa soo wareegteen hadda buule axmed iyo dhulkaanay kusii beegyihiin biyo xireenka sabuunay kusii aadiyihiin kuwii hurwaa ka soo baxay haddana waxaa jira kuwa kaloo ka baxay shiidla baray buurfuule buule axmed kulmis intaasoo dhan waa degmada mahadeey dhibaatada fatahaada ay u geysatay waay ilaa haddana xal looma helin jawaano fara badanaa la geliyey oo wasaarada beeraha oogu deeqday oo ay ku garab istaagtay mahad ha ka gaadha wasaarada mahadaan aaga celinaynaa intii door ahoo la qaban karana jawaanadii waa laaga shaqeeyey aadoo aada xoolaaley horaanba waxay ku nooleed jiinkaas ay ku nooleed jiinkii dhibaatada taagan waxa waaye biya hadda hurwaay ka soo baxayoon sheegayo dhul jeebilow wixii dalag ahayoo sisim ahayoo taagnaa oo miro ahayaa ku baaba'ay
mahad axmed hilowleh oo ah qabiir arrimooyinka beeroyo sharxaad kubi saameynta fatahaada iyo naysaas oo kaleeta sidaanka habboon ee walagu kuga wada koro fatahaadyada hananagadeen ee qeybo kumade gobolada shabeellada dhexe hiiraan iyona shabeellada hoose fatahaad horta marka hore waxaa keeno in roob badan oo da-o kadibna webigii inuu meelo badan oo caratuurkeeda ama oo aada u jilicsan inuu maxaalla webigii ka furmo kadibna meeshaasoo ku dhaco maxaa fatahaad dadkina oo maxaa lalahay ku naqato inay maxaa lalahay deegaanadooda ka guuraan caqabadna ku naqato inay kaam deegaan ay caqabad kala u imaado marka xalka lagu xallin karo in fatahaadaha xal loo helo waxaa waaye kow in webiga xilliga uu bannaan yahay waanan biyo wadin tusaalahaan bisha january february marso bilahaasoo kale in caratuuryada webiga in la xiro oo kontarool lagu sameeyo ayadoo ay kontaroolayan hay-adaha ku shaqada leh iyo wasaaradda kusoos ugu horeysa wasaaradda beeraha oo kale sidoo kale in la sameeyo waxaa loo yaqaana dadka deegaanka tuulooyinka inay sameeyaan isku xirnaansho ah inay maxaa la foojignaan ka sameeyaan tuulo kasto inay webiga dhanka uga aadan inay caratuuryada aada ugu warhaayaan si hadhowto maxaa lalaha haddii caqabad imaado si emergencyga loogu gargaaro arrinta labaad waxaa waaye in qof walbo mas-uuliyad ay ka saarantaha tusaalahaan inay tusaalahaan oo kale guddoomiyaha xaafada oo kale ama tuulada webiga ee jiinkiisa saaran inay sameeyaan tiam qaasa oo loogu talagalay inay fatahaadaha ka warhaayaan si caqabad marka imaado xal loogu helo iyo in webiga markuu banaan yahay tusaalahaan oo kale buundooyinka oo kale hadda kasoo qabo buunda zabuun oo kale sidoo kale in in meeshan xiintoyda oo kale waxaa jiro meel caratuure ama ciid dhexda ku taal o kale in laga bixiyo qaar waa laga bixiyey caratuuryadina la dhammaystiro marka haddii la helo xilliga ku habboon oo ah in xilliga webiga bannaan yaha la sameeyo maxaa lalahay webiga meelaha uu ka bannaan yaha laga buuxiyo waxa waa laga faaidaysan kara lakin mar hadduu fatahaad imaado xal ma jiro xal hadduu jirna waxa waa meelaha ugu daran in gacish lagu hayo un bay noqonaysaa laakiin solutionka rasmiga waxa waa inta uu webiga bannaan yahay haddii webiga eber yahay wax kasta waa laga samayn karaa xataa cagafaa dhexgeli kara badbadoosa la dhexgeli karaa saambala dhexgeli karaa wax kastaa la samayn karaa marka solutionka waxa waaya xilliga uu webiga bannaan yahay in laga faa'iidaysto